saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sinayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha isnaa idiinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuca oo aad ka dhagaysataan raadiyaha islamarkaanu idinla socodsiiyo anigoo timacadee kala saar labadoo kala soocay ayaynoo sinnaanine haynoo kala sokeeyaan ayaynoo sinnaanine haynoo kala sokeeyaan
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan eebaha durwaali ka noqda waxaan ku eegeynaa dhismaha magaalada jowbahar kaalinta ay ka qaadan karaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka deegaanka barnaamijka waxaa marti ugu ah aqoon-yahan maxamed faarax gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo gudoomiyaha xaafadda handiwadaagka ee magaalada jowbahar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag fariintantaas aynu kaaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa aqoon-yahan maxamed faarax marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta dhismaha wadooyinka magaalada jowbahar kaalin interleeg ayay ka qaadan karaan kobaca dhaqaalaha iyo horumarka deegaanka maanta horta markii la dhaho wadooyinka ama dhismaha wadooyinka markii la dhaho laf laf ahaantoodu waa qayb ka mida kaabayaasha dhaqaalaha maantii aad iyo aaday u horumarinayaan socio economiga dhaqaalaha bulshada islamarkaasina products walba ama alaabo walba oo kala duwan ee magaalada darafyadeeda ka imaatay inay si maxay ahaytoy turxaan la-aana oo degdegsiimaa inay magaalada suuqeeda marketkeeda kusoo gaarto ayay sabab u noqonaysaa products walba ama alaab walba oo magaalada dhexdeeda ka tagtayna inay magaalada qaybaheeda kala duwan ay si degan ku gaarto ayay sabab u noqonaysaa sidaas si lamidana bulshadiina way u fududaanaysaa inay meel to meel inay tagaan taasoo run ahaantii dhaqaala ganacsiga dhaqaalaha qaybta ganacsiga saameyn qurux badan ku yeelanayso isla markaasina saxmadda maxay ahaytoy dib u dhaca waxyaabo badanba ayay yareynaysaa runtii siyaabo kala duwan ayay dhaqaalaha uga qayb qaadanaysaa waddooyinka inkastoo iyadana runtii waddooyinka suuqyada magaalada magaala ahaan inkastoo horumareyso haddana waddooyinka kale oo magaalooyinka kale ilaa suuqyada muqdisho waddada muqdisho ilaa caasimada gobolka shabeellada dhexe iyo maamulka hirshabeelle waddada isku xirto iyo waddooyinka kale ee caasimada iyo degmooyinka iyo deegaanada kale waddooyinka isku xirana markii ayagana ay dhismaanna ay si fiican dhaqaalaha iyo horumarka gobolka iyo stateka-ba oo aad u sarakacayo haddana intaanba waxay sarakac ay ku keeni kartaa oo ay dhaqaalaha iyo wax walba kabi kartaa magaalada dhexdeeda ayay wax badan dhaqaalaheeda uga qayb qaadan kartaa marka sidaas ayaan leeyahay waa tahay aqoon-yahan maxamed aad ayuu mahadsan yahay markaan waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowbahar mudane cusmaan cumar xuseen ee guddoomiye marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnay ee magaalada jowbahar marka xigta dhismayaasha wadooyinka degmada jowhar kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka deegaanka waad mahadsantihiin idaacadda raadiyo isnaag shaqaalaheeda isku mid ma ahan magaalo wadooyin leh iyo magaalo aan wadooyin laheen marka anigu waxaan qabaa ustaadkaaba ka sheekeeyey horumarka iyo wanaagga ay leedahay wadooyinkaas quruxdooda iyo macnaha bilicdooda iyo macnaha sahlidda tasiilaadka macnaha dadyowga isu baahan ee ganacsiga oo ka dhexeeyo marka xiga waxaan rabaa aniga in meeshan dadka ugu biyaaniyo wadooyinkaanu iskama imaan anigu waa joogi jirnay waxa hadda madaxiga ku yaalla maanta waa ciro in magaaladaananu ku dhashay intaan waa joognay magaaladii anoo idoo dhisan laamigeeda u dhashay ayaa ilaa hadda saaran waa laamigaan ka yimaada muqdisho ku kala qaybsama haddana meesha la yidhaahda suubiye ayuu lama ka noqdaa wuxuu isaga wuxuu isaga dermi jiray haddana baryare marka waxaan rabaa intii aa wili taagan maanta marka inaan ka gudubna labada kun iyo dhowr anagoo joogno labada kun labaatan iyo shantii anagoo marayno in wadooyinkaas ay sideeda sii ahaadaan waxaa diiday duruufta timiday iyo baabulayshinka bulshada meesha degan ayaa diiday waxaana hirgeliyey dawladda hadda ka jirta dawladda hirshabeelle madaxweynihi wuxuu sameeyey ku dadaalay in la helo golo deegaan golihii deegaankee la dhisay ee la diyaariyey juhdi kolwalbal soo bixiyey ayaa hadda wuxuu sahlay in mashaariic badan loosoo ogolaado meeshii macnaha golo deegaan laga laga dhisaba in mashaariic badan loosoo ogolaado khayr allaha siiyo inta kasoo shaqaysay golaha deegaanka anigu dad badanaa waxay yidhahdeen waxaad kusoo celisaa golaha deegaanka golaha deegaanku waa geedmirood ad beeratay adiga ood tallaalatay ood korsatay ood buufisay ee kuu kobcay ee miro kuu dhalay waayo geedkaas asiga miraha ma cuno marka geedka kaasoo adiga ku dadaashay mirihiisa ma cuno ma harsado laakiin waxaa cuna miraha adiga macnaha waxaan ka wadaa dawladdii markaas dhistay ee golaha deegaanka iyadu wax ma laakiin waxaa ku harsado dadka deegaanka ee dadkaas ay ka dhex yimaadeen ayaa mashaariicdaas ka faa'iidaysato hadda waa aragtay magaalada jowhar wadooyin badanaa ka dhismaayo wax badanaa socdo suuqa laftiisa hadda maalmahan shaqaa nooga socotay oo jidad kaloo suuqa dhex mar la xiray ayaan dib usii furaynaa waana ogyihiin hadda shalay meeshaan kasoo shaqaynay siday baraa daheeday iyo beriga siday tahay wax isu dhumaha dadkaan qiraayo waxaad kala socotiin wasaayad waxaad kala socotiin baraha bulshada jidadkaasu siday hadda qurxo yihiin magaalada jowhar aan wada joognaa waa soo arki kartiin marka waxaan rabaa magaaladaas jidadkaas horumarkooda ustaadkaa ka sheekeeya ama wasikaabaa wax loo baahan yahay waa dad walbana asigaa iska dhiga sidau yahay qof walbana siday u labisarto ayaa soomaalida u soorta ama binaadamka u soonaa marka labiskaada hadday xaynto dadkaa waa loo waa laguu soo hirinaya macnaha waxaan ka wadaa marka amnigaada iyo adiga niyadaada hadday kalsoon tahay in macna aad wax qabsato ood ad isku kalsoon tahay wax waa qabsan kartaa waana lagula qaban karaa laakiin haddaad iska jiifto adiga hurdaay ad tahay hurdaay cid usoo hawoonaysa ma jirto cid soo socotana ma jirto marka waxaan rabaa in layla dhegaysto horumarka wuxuu ku xiran yahay wadooyinka si ustaadku u sheegay sababto hadda roba dawda waxaa laga yaabaa ustaadku inuu bara yahan malaynaa uu macallin yahay ardayda roba dawda xaafadaha qaarkood kama yimaadaan sida hadda xaafadan suuqa xoolaha oo kale ama xaafado kaloo badan xaafado waxaa jira tuulooyinkaan maka dhigtaa jiro khayr allah siiyo kasoo rartaana tuulooyinkaas hadduu roob weyn da-o waxaa baaqda cashiradii a ka baaqda ilmahaasu badana haddii marka laamiyo saaran yihiin xaafidii dhexdoodii ama tuulooyinka xataa loo sameeyo jidadkaas arday meel ka baaqan kara ma jirto waagii hore jowhar in jowhar laga baxo ayaa shaleemo lagasoo fiirsan jiray ama national theatre dibna loosoo hoyan jiro shaleemada markii lasoo fiirsado ciyaaraha ee kwaidahaas yaa dib jowhar lagasoo hoyan jiray xataa waa laga cashayn jiray intii oo kale aan sugaynaa haddii waa la yidhaahdo inuu kasii fiicnaato ayaan rajaynaynaa xaafadaha dhexdooda waxaad arkee xaafado badan ee guryahooda ha dhaqaaleen ama deegaankoodii macnaha guriga qayma u joogay hadda toban bil ka hor maanta maya waa ka badan yahay ugu yaraan laba jibbaar waaye marka waxaa keenaya bilicdaas laamigaas laamiga marka haddii lasii arkan waa kasii daran yahay intaas ayaan qabaanay waa tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faadume cadow marka hor kusoo dhawow raadiyaha marka xigta dhismaha wadooyinka degmada jowhar kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka deegaanka waa mahadsan tahay wadooyinka hadda waa la dhisayaa oo waa aragteen kolleyne waxaday bilaaw yihiin laguma laguma fududaan karo laakiin hadda waa loo xil saaray waana loo taagan yahay wadooyinkana waad aragteen dhismaa ka socoto marka bal waxaan arkaynaa insha allahu waan rajaynaynaa inay si qurux badan ay ku dhamaatana insha allah waan rajaynaynaa waa tahay aad umaasan tahay guddoomiyaha markana aqoon-yahan maxamed farax ee maxay tahay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan dhismaha waddooyinka iyo horumarka dhaqaalaha aada umahadsan tahay mar kale tima cabde run ahaantii horta dhalinyaradu waa qayb ama qaybta ugu muhiimsan ee bulshada waaye bulshada soomaaliyeed guud ahaan markii la dhaho gaar ahaan bulshada hirshabelle steedka hirshabelle iyo bulshada degmada jowhar dhalinyaradu soomaalida oo dhan dhalinyaradu waa qaybta ugu badan uguna dhiiga furan uguna firfircoon tobankiiba toddobaatan iyo shan percentage ayay kayiin iyo in ka badanba bulshada dhalinyaradu wax door badan ayay ka qayb qaadan karaan dhismaha waddooyinka oo haddaba dhalinyaradu waxay active role ama door muuqda waxay ka yihiin maamulkii degmada iyo maamulkii stateka iyo qeybihii kala duwanaa ee maxay ahato ayay qeyb ka yihiin sidoo kale dhalinyaro ayaa u badan dhismooyinka wadadan dadka sameynayso doorarkaas muhiimka ah oo firfircoon ayay ku leeyihiin dhismaha waddooyinka dhismaha waddooyinkana run ahaanta ayaguna waa wax kaabayaasha dhaqaalaha qayb ka ah oo horumar fara badan bulshada usoo jiidi karo islamarkaasina noqon karo work efficiency ama howl fududeyn noqon karo bulshadii si degan oo turxaan la-aana ay xaafadooday ku gaari karaan bulshadii si degan oo turxaan la-aana ayay xaafadooda inta ugu imaadaan centerkii magaalada iyo suuqii magaalada ku imaan karaan si degan ayay guryahooda inta uga tagaan waxbarashada iyo goobihii waxbarashada sidoo tilmaamay guddoomiyaha goobihii waxbarashada si degan oo maxay ahaytoy wanaagsan ayay ku tegi karaan sidaas si lamidana way uga imaan karaan goobihii waxbarashada ilaa xaafidahoodii sidaas si lamida alaabtii kala duwaneyd si degan ayay ku gaari kartaa maxay ahayto suuqa inta uga tagto ayay ku tegi kartaa xaafadaha alaabihii maciishadihii muhiimka ahaa in lamida alaabihii dadku ay soo saareen sida waxyaabaha badanaa xoolaha iyo beeraha ay aada usoo saarnaa baradhadka xoolaha iyo beeraha si fudud ay ayaguna suuqa ku imaan karaan markaasna suuqyada kale ee muqdisho iyo suuqyada kale ee caalamkaba ay usii gaaraan maantii saameyn weyn ayay ku yeelan karaan kaabayaasha dhaqaalahu horumarka bulshada waddooyinku horumarka bulshada saameyn weyn ayay ku yeelan karaan dhalinyaraduna waxay yihiin door muhiim ah ayay ka yihiin rol muhiima ayay ka ciyaarayaan ama door muhiim ay ka ciyaarayaan sidii hawshan iyo ku suurtageli laheyd iyo howlo badan oo nooca lamid ah dhalinyarada keliya maahane duqowda ganacsatada iyo labeynta bulshada noocyadeeda kala duwan maamulka oo ugu horeeya madaxweynaha hirshabelle mudane cali guudlaawo xuseen iyo maamulka heer degmo iyo oo nagala jooga maanta guddoomiyuhu iyo dhammaanba waxay gacmaha hadday isqabsadaan hal qof wax ma qaban karo laba qof wax ma qaban karaan laakiin si wadajira quraanjo aruurta bulac way jiidataa si wadajira waxaa lagu gaari karaa bulshada noocyadeeda kala duwan waxay ku gaari karaan horumar iyo baraare waxayna ku fuli karaan mashaariicdan socoto ee dhismooyinka waddooyinka iyo mashaariic kale oo aada iyo aada u fara badanba ayay ka fuli karaan doorka noocaasana oo ka qaadan kartaa ayaan taaganahay waa mahadsan tahay aqoon-yahan maxamed markana guddoomiyaha guddoomiye cusmaan waxaad guddoomiye ka tahay xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar islamarkaana ay ka socdaan dhismaha waddooyinka waaweyn ee magaalada marka waxaad si guud noogu warbixisaa sida ay u socdaan dhismaha waa mahadsan tahay il waxay haysa ilaalma ka dhan waaye hadda intaana lagu shubin macnaha qalabkii cuslaay ee aas-aaskii islaamiga intaana lagu shubin wadada hadda iska sayroy noqotay waxaa ka sheekayn karo macaanteeda arkay dadka hadda mara ama gaadiid ha wataa oo gaadiidka yarka ama mooto mootada ugu run sayr qof xanuunsanaa mooto lagu soo qaadaa godkaanu baleeka qaba inta ku dhac qalab qalab qalab qofkaasoo wadnaa xanuun inuu tagay hadda mootooyinka sayr inay ciyaalka jeeraana soo dhow weli laguma shubin qalabkii cusub oo cuslaay ee dhagaxii iyo wixii ma lasoo dhigin marka raaxada ciyuub ay arkeen dadka wadadaas ay marto meeshii marto dadkii maray ayaa horta raaxadeeda ciyuub arkay waxaad u malayn kartaa marka hadhow markii qalabka cusub la saaro la madoobeeyo laami madow laga taaga meeshaas kaale noo arag ay noqoto waa kasii fiican tahay marka waxaad dareemi kartaa horumarkaas waxaa fahmi kara dadkii hadda miraheeda arkay anigu marka maanta wadadooyin inay noo noqoto ayaan rajaynaynaa oo wiilka beeraaleyda ah ama gabarta beeraaleyda ah yaanyadeeda ama khudaarteeda hadday soo gurato suuqii weynaa jooga haddii xoogaa baacyar ay ka dareen inay islamarkaas mooto kula boodi karaan ama gaadiid ay kula boodi karaan ee nus saac ay socon karaan ayaa soo socota hadduu alina waxaad ina meesha soo adeegtaan haddana u soo laaban karaan kusoo qadayn tagaan magaaladooda ay ka baxeen ama deertooda marka barnaamijkaas waa barnaamij adag waa barnaamij laga soo sokeeyey laakiin wuxuu rabaa wuxuu rabaa adkaysi wuxuu rabaa duqaadasho guryaha qaarkood meelaha qaarkood waa soo gelayaan inkastoo xaafadda hantoodaad hadda laga ilaaliyey inta aan joognay jidweyneyaasha inay guryaha soo galaan aajaha guryaha inay jidweyne ka soo galaan waa ka ilaalinay inti dheerada hadda shaqaynayso waa wareysa kartaa waa tegi kartaa guri la dumiyey ee gurigaana nagu jiro caqabad nagu naqdi dhahay la dhahayo ma jirin dadka marka hore aan ka ilaalinay wajadaas weligeedaas ku saami jirnay inay macnaha oo fuuli doonto waxaana soo socda wadooyin kale xarumo kale waaweyn oy dhalinyaradu leeyihiin ama garooman ha ahaadaano waxaa kaloo noo soo socda maadaama suuqa hadda weyn ee magaalada jooga uu nagu yar yahay ganacsatadu aad u dhib badan iyo shacabkii in suuq kaloo weyn hadda loo samayn doono mar dhowaa soo socoto oo miis lognoo saaran yahay isaga suuq caalamiya oo si casriya u dhisan nadiifa kawaana si casriya u dhisan nadiifa xoola halka imaale gowraca oo si casriya u dhisan ayaa noo soo socota miiska noo saaran wadadana jilabkeeda ogaada wadan la-aantu waxay la dirirtaa horumarka wadankaas ama magaalada anigu waxaad ogtihiin balcad iyo jowhar biyo baxaa ka baxday wadada aad ay uxuntaa waxay naga istaajisay in wadadan mar hore faraha laga qaado saacaddan ay dhamaato wadooyin kale oo xaafadaha dhexdoodana inoo bilowdaan ayaa horta naga baajisay marka waa wada xumadu dhibkaasay leedahay haddii wadadaasu noo furanto kiishka shamiindada ah qofka haddii suuqa intuu tago beec nooc kale la yidhaahdo fad intuu yidhaaho baabuur soo rarnaa la imaana baawur yar ama mootoya marka cusubeydkaas uu leeyahay waa gurigaas waa dhisma marka wadadaas waa dhisma iskoolkaas waa dhisma waxaan rabaa marka shacabka dhalinyarada haweenka odayaasha say noola shaqeeyeen si sharaf iyo mugle waayo iyo mugle inay uga qayb qaataan bilicdaas dadka dhan hadda waa wada mahadinayaan waa wada arkeen bilic waxay tahay meeshaas haddii in jidka islaami la saaro doolar lagu xiro qolka hadda oo meeshaas ku yaallo oo macnaha oo cari cariishka hadda wuxuu noqon doonaa qol dhagaxa nadiifa dadka guriga ninkiis kale hadduu tabaru ku dhisahaynin waxaa ka ijaarinaayo dad kale oo bixinaayo lacagta gurigaas lagu dhisaayo tartiib tartiibna ugu jaranaayo biilkiisna uu ka helaayo qofkaan wixiisi uu dib u ceshanayo guriguna uu qurxon yahay marka waxaan qabaa aniga magaalada waa dhismee magaalada waa qurxanaanee hadda waa arkeen halaha dhisma dhagax ee magaalada ka dhismaayo markhaatiyaad ka tihiin idinkaa markhaati ka wariyaalkiina ama dadkaan gurufay wada jira hadda ama magaalada dhanba waxaan rabaa marka magaalada waa dhismee waa socotaa markhaatiyaad ka tihiin dhagaxa sida lagu keenayo waa ogtihiin shamiindada si lagu keenaa bacad si lagu keenaa ma hadday marka jidka noo furnaan laha noo fiicnaan lahaa jidkaan waa noo dhismaa si qarashkiisa meeluu saaran yahay waa dawladda dhexe waaye midkaan oo macnaha jowar iyo balcad fasaxaysaa asna waa noo dhismi doonaa laakiin midda gudahayna aan ka shaqayno bilicda aan soo ceshano wadooyinka yararka annaga aan furno suuqan kano hadda maalmahan aan ku dhex jirnay ha u dulqaataana dadkii ha furaano qofka meeshiisa ma laga degaayo hortiisa annagu ma tegayno maamul haddaan nahay kama rabno qofna ma dejinayno laakiin wadada xaaraamay ka tahay wadda dhexdeed wax lagu gatana qaadicu dariiqay noqonayaan
guud ahaan barnaamijka dooda qaybtiisii goobaad intaa haynoo joogo intaa barnaamij ceynkana kulaan kulmi doono sidaa iyo ammaane allah
saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe